isweydaarsiga saamiga suuqyada yuhuudda ayaa laga soo sheegayaa inuu ku yimid hoosu dhac weyn oo gaaray inta badan waaxyaha dhaqaalaha waxayna tilmaamtay talaafiif in soddon iyo shan ay hoos u dhacday boqolkiiba hal dhibic toddobo iyadoo ay jirto mawjad wax kala iibsi oo baahsan taasoo saamaysay dhammaan qaybaha kala duwan ee maaliyadda yuhuudda sida uu daawacay wargeyska israa'il kalkas hoos u dhacan ayaa imanaya iyadoo ay sii kordhayaan walaaca laga qabo saamaynta ka dhalan doonta siyaasadaha cusub ee dhaqaalaha maraykanka oo ay ka mid tahay in canshuuro badan lagu soo rogo badeecadaha laga keeno mexico kanada iyo shiinaha taasoo keentay isbeddel ku yimaada suuqyada caalamka ah iyo kororka cadaadiska dhaqaale ee yuhuudda hoos u dhacan ayaa kusoo beegmaya iyadoo guud ahaan uu sii xumaanayo jawiga dhaqaalaha caalamka halka siyaasadda ganacsiga ee madaxweynaha maraykanka donald trump ay sare u qaadayso cabsida laga qabo hoos u dhac dhaqaale oo caalami ah suuqyada yuhuudda kama aysan badbaadin saamaynta ay reebeen cunaqabateynada uu maraykanku ku soo rogay dalalka aan soo sheegnay maadaama saamayntu ay si toosa uga muuqato shirkadaha waaweyn bangiyada tamarta iyo qaybaha teknolojiyadda taasi oo keentay hoosudhaca kalsoonida maalgashadayaasha iyo kor u kaca mawjadaha sarifka saamiyada saamiga suuqyada yuhuudda ayaa si deg dega looga dareemayaa saamaynta dhaqaale iyadoo hoos u dhac weyn uu ku yimid tamarta tiknolojiyadda hantida maguurtada ah iyo qaybaha wax soo saarka yuhuudda marka laga hadlayo hoos u dhaca ku yimid qaybta tamarta saliidda iyo gaaska ayaa hoos u dhacay boqolkiiba saddex soo kale shirkadaha ugu caansan ee yuhuudda ay ka mid tahay della group ayaa dhankeeda waxaa laga dareemayaa hoos u dhac boqolkiiba laba dhibic siddeed shirkadda newmed energy ayaa dhankeeda wajahaysa hoos u dhac gaaraya boqolkiiba hal dhibic siddeed iyadoo shirkadda nevitas petroleum ay iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba afar dhibic labo halka shirkadda kale ee tamarta petroleum ay iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba labo dhibic lix marka loo yimaado dhanka qaybaha teknolojiyadda ee saameynta dhaqaale ee la kulmay waxaa ka mid ah saamiyadda nova kuwaasoo hoos u dhacay boqolkiiba toddobo halka kemtai ay iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba shan taasi oo ka turjumaysa welwelka maalgashadayaasha ee ku saabsan saamaynta canshuuraha ee warshadaha teknolojiyadda yuhuudda geesta kale warshadaha kiimikooyinka ayaa dhankooda la kulmay hoos u dhac waaweyn sida warshadda i c l oo hormuud ka ah kiimikooyinka iyo biraha laga soo saaro dhulka uu gumaysto maamulka yuhuudda taasoo hoos u dhacday boqolkiiba shan halka israel holdings iyaduna hoos u dhacday boqolkiiba afar dhibic labo qaybaha maaliyadda yuhuudda ee hoos u dhaca ugu weyn la kulmay waxaa soo kale ka mid ah bangiyada waxaana dhankooda laga soo tabinayaa inuu soo wajahayo burbur dhaqaale oo xoogan iyadoo bangliumi uu muujiyey koror yar oo ah boqolkiiba zero bont lix ka hor inta aan la soo rogin canshuuraha maraykanka halka saamiga dhaqaale ee banka bolium uu isna la kulmayo hoos u dhac baaxad leh oo dhanka dhaqaalaha ah iyadoo canshuuraha cusub ee maraykanku uu dhaqan galay waxaana suuqyada caalamka soo wajahay cadaadis xoogan kaasoo saameyn toos ah ku yeeshay suuqyada yuhuudda gumaysiga ku haysato filistiin maamulka trump ayaa canshuur dhan boqolkiiba shan iyo labaatan ku soo rogay badeecadaha laga keeno kanada iyo mexico taasoo keentay in dalalkaasi ay ka argoostaan si la mid ah waana tan sare u qaaday xiisadda ganacsiga ee adduunka arrintan ayaa waxaa berber socday kor u kac ku yimid qiimaha dollarka maraykanka oo gaaray saddex dhibic lixdan iyo kow shiqil lacagta yuhuudda taasoo cadaadis dheeraada saartay suuqyada gudaha waxaana ay keentay korarka qiimaha wax soo dejinta iyo hoos u dhac ku yimaada awoodda wax iibsiga macaamiisha iyadoo ay sii socoto cadaadiska dhaqaale ee caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah kalsoonida maalgashadayaasha ee suuqyada yuhuudda ayaa hoos u dhacay halka mugga ganacsi ee maanta uu gaaray hal dhibic shan bilyan oo shiqil oo qiyaastii u dhiganta afar boqol afar iyo toban milyan oo dollarka ah bangiga haboleum ayaa ugu sarreeya suuqyada yuhuudda waxaana lacagtiisa la isdhaafsaday gaaraysaa boqol konton iyo laba milyan oo qiyaastii u dhiganta afartan iyo laba milyan oo dollar waxaana ku xiga bangiga luumi oo lacagtiisa ay bulshada isweydaarsatay gaaraysa boqol labaiyo labaatan milyan taasoo qiyaas ahaan u dhiganta soddon iyo saddex dhibic siddeed milyan oo dollarka maraykanka ah suuqyada yuhuudda ayaa u muuqda inay ku sii socdaan xilli adag iyadoo la filayo in xiisadaha ganacsiga caalamiga ay sii wadi doonaan inay saameyn ku yeeshaan waxqabadka dhaqaalaha maxalliga ee sahaynada falanqeeyaasha maaliyadeed ayaa ka digaya in xiisadaha ganacsiga ee sii socda qarashka soo dejinta oo sareeya qarashka amaahda oo kordhay iyo heerka sare ee dulsaarka ay keeni karaan hoos u dhac kale oo ku yimaada suuqyada kaasoo cadaadis dheeraad ah saaraya ganacsiga iyo macaamiishooda